waxaa xusad mudan dhowr kal baa layidhi dadka waa la heshiisanhayaa oona aan si dhab ahayn nin hadda wasiirka dastuurka iyo dib heshiisiinta sheeganaya ama ah ka tirsan dawladda koonfur galbeed maxamed axmed caqaale haddadaan wuxuu wadaa wax la yidhaahdo waxbaa heshiisanaa oo un-ka u sheegaa iyada qaramada midoobey wixiina wax dhalanteed waayo wax xaqiiqada ka fog waaye marka dad waxa marka qorqoraa marka dhowr laba goor wuxuu geeyey afgoynta dad waxa marka qora yidhi waa labada beelood haddana dad kale intuu qorqoray hadda xalan iyo meelahaas uu geeyey wuxuu yidhi labada beelood ay ka tirsin beeluhuna ma oga maamulkuna war kama hayo marka arrimahaas hadda dadki kacdoon kale kusii abuurayn mar hadda arintaa uu sameeyey kacdoon kale sii abuur dadkii marka haddii ayagii aan laga turjumeynin oona been laga sheegayo oo laleeyahay beelihii ay kasoo jeedaan ay beelihiina kasoo jeedin maxaan ku idhahdaay wax matalaadna aan meesha shaqa ku lahayn marka hadda dhibkaasaa jiro marka meeshii dhab loo wajihi lahaa oo ama arrintii la qaban lahaa